بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله casharkii inoo socday oo silsiladii ahayd silsilatu ramadaan ma aadaabu ramadaan ayaynu waxaynu soo gaarnay mas'alada shanaad insha allah dersigan waxaan ka dhigi doonaa laba mas'alo mas'alada shanaad iyo mas'alada lixaad mas'alada koowaad waxa weeye oo mas'alada shanaada waa waqtu sawm tan labaadna waxa weeye waa tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka waqtiga soonka haddaan ku hormarno allah subxaana wa tacaala waxa uu ku yidhi fi suurati albaqara wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajr huma atimu siyaama ila alleyl aayaddaa wuxuu allah ku caddeeyey waqtiga soonka inuu yahay bitaxdiid waxa weeye min duluuci alfajri alsaadiq waagu marka uu beriyo alfajru saadiq baa la yidhaahdaa waaga uu beriyo waa ooga dambe oo salaada subax la adimayo ilaa qoraxdu ay ka dhacdo muddadaasaa la yidhaahdaa waqtu sawm waqtu sawm waa labadaa inta u dhaxaysa weeye min bidaaye ilaa nihaaya haddaba nebiga calayhi salaatu salaam baa axaadiid ku caddeeyey oo ku fasiray oo waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam alfajru fajraan oogu waa labo labo weey fajrun midi waxa weeye kan hore yuxarim yaxrumu fiihi salaa taxrumu fiihi salaa salaaddii ayaa xaaraama salaadii maya cafwan yuxarimu fiihi dacaam waxa weeye cuntadii ayaa xaaraam noqonaysa oo la xarimaya wa yuxillu fiihi salaah salaadiina xalaal bay wa tuxillu fiihi salaa salaadiina xalaal bay noqonaysa maxay tahay marka markaa ooga hore oo cuntadii ay xaaraam ooga dambe cuntadiibaa xaaraam noqonaysa oo la joojinaya waa ooga dambe oo salaadiibaa xalaal noqonaysa oo la gelaya ooga horena cuntadiibaa weli xalaal ah salaadiibaa xaaraama marka macnaha oo kooban waxa weeye laba jeer weeye ooga waxaa la yidhaahdo waa waa beriga iftiinka soo baxa weeye marka waagu soo bereeyay iftiinkaasaa la yidhahdaa ooga iftiinkaa marka labu u soo baxaa midi waa midka hore weli salaadii lama gaarin cuntadii baa la cunayaa waa kan lagu suxuurto oo weli salaadii xalaal ma gelin oo salaadii lama gelin mana gaarin oo ma xalaaloobin oo waqtigii salaada lama gelin adin weli ma dhicin cuntadii waa xalaal markaa kan dambe oo la yidhaahdo alfajru saadiq waa ooga dambe ka yidhahdaan soomaalidu isaga cuntadii baa xaaraam noqonaysa salaadiina xalaal bay noqonaysa xadiidkaa marka xaakim ayaa warinaya bayhaqi iyo xadiis saxiixa xadiid kaleu nebigu kusii caddeeyo waxa uu yidhi sifadooduu sheegay midka hore kor buu u baxaa ka danabi sarxaan baashaan yeyda aboo kaluu nebigu ku tilmaamay waxa weeye markay saynta taagayso ama dhagaha taagayso saa u fiiqfiiqayso ayuu ku tilmaamay ooy saynta cirka u taagayso ee kor buu marka u baxaa markuu soo baxo mug buu u baxayaa kor buu aadaya jihadoo dhan iskuma ballaariyo iftiin badanna male kaasi alfajru alkaadib baa la yidhahdaa salaaddii weli lama gaarin waa xilligala suxuurta weeye alfajru saadiq waxaa la yidhahdaa alladii yadhabu mustatiilan ayuu nebigu kan ku faafaaya oo waxa weeye saa u kala baxaya fi lufuq ila alufuq waxa weeye saa ugu faafaaya kaas ayaa waxaa la yidhahdaa alfajru saadiq waana midka iftiinka weyn oo jihada oo dhan xaggaa waagu ka soo beriyo oo dhan iftiinka ay noqonayso xadiidkaana bayhaqi ayaa warinaya xaakim iyo xadiis saxiixa sida sheekh almaani ku tilmaamayo saxiix jaamic saqiir halkaa waxay inooga caddaatay marka waqtiga soomku inuu yahay min طuluuci اlfajri الsaadiq ilaa guruubi الshamsi marka guruubi shamsina axaadiid badan baa tilmaamaysa xadiid kale nebigu waxa uu leeyahay idaa adbara alleylu min haahunaa xagga qorax ka soo baxuu ishaaray hadduu halkaa hameenku ka soo muuqdo idaa adbara alleylu min haahunaa haddii halkaa uu hameenkii ka soo muuqdo wa adbara annahaaru min haahunaa qoraxdiina xagga u dhabar jeediso wa garabat ishamsu qoraxduna ay dhacdo faqad afdara saa'im fidriga ayaan ku tilmaamin doonaa masalada fidriga markaan ka hadlayno halkaa marka waxaa inooga caddaaday khulaasadu ay tahay waqtiga soonku waa min duluuci alfajri asaadiq ilaa guruubi shams xadiid ayaa jira marka nebiga calayhi salaatu wasalaam faa'iidaa uu inoo tilmaamay qofku haddii uu cuntadii afka ku hayo oo uu suxuuranayo oo adinkii lagu adimo oo la adimo waxau yidhi idaa samica axadukum unidaa hadduu qofkiina adinkii maqlo waalinaa'u fii yadih falaa yadac xataa yaqdii xaajatah yuuna weelkii tuurin sida soomaalidu ay sameeyaan cuntadii afka ku haya hadduu adinka maqlo waa ka luqluqanaya oo tufaya ma aha taasi waa khalad dhammayse wixii aad cunaysay nebigu wuxuu leeyahay xataa yaqdii xaajatah ilaa uu dantiisa ka guto cuntadii cun marka waan bilaabayaa maaha haddaan cuntadii bilaabayaa maaha markaa adinka maqlay laakiin adoo cunaya ama cabaya haddii lagugu addimo waa dhammaysan kartaa imaamu axmed iyo xaakim iyo abaa werinaya abu daawuud iyo waa xadiis saxiixa oo sugan way culammadu dha caddeeyeen halkaa marka waxaa inoo caddaatay in aynu u baahan nahay inaynu fahanno sida ay isku kala beddelayaan oo waxa weeye ay u kala baxayaan labada oog iyo wakhtiga salaada qofka markay ictimaadaa warqadaha salaada oo aan isagu oogii arkaynin wuxuu ictimaadayaa wakhtiga salaadu ay soo gasho ayuu waxa uu ka hormarinayaa waxa weeye maaragtay toban daqiiqo ama shan iyo toban daqiiqo intuu saacadda fiirsado hadday matalan soo gasho saddexda iyo barka ama saddexda iyo labaatan iyo shan waxa uu markaa suxuuranayaa saddexda iyo toban daqiiqo saddexda iyo shan iyo toban daqiiqo ilaa labaatan wuu joojin karaa waayo xadiid baa caddaynaya oo suxuurta aanu ku tilmaami doonno waxa weeye inaan adinka iyo suxuurta wakhti badani u dhaxaynin marka masalada masalada uga gudbaynaa halkaa wakhtiga ama suxuur waa ciwaanka aynu soo qaadannay tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi oo ku tilmaamay oo yidhi tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka suxuurta suxuurtu waxa ay leedahay barakee saas ayuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaa la rabaa marka qofku inuu suxuurto oo waxa weeye una suxuurtii ka tegin maadaama uu nebigu yidhi fa inna fi suxuuri baraka xadiid kale nebigu wuxuu ku tilmaamayaa suxuurta ha ka teginnina xataa haddaad wax kala weydid inaad biyo yara qurqurisid xataa ma aha cunto badan inaad cuntid shardi laakiin inaad biyo yara cabtid ama aad waxa weeye wax yaro caana ama dhowr xaboo timira inaad cuntid baa la rabaa si barakadii aad u heshid xadiid kale nebigu wuxuu ku leeyahay assuxuuru aklatun waxa weeye waa cunto la cunayo oo waxa weeye maaragtay baraka barakaysan wey falaa tadacuuhu ha ka teginina ha ka teginina xataa haddii uu qofkiin wax kala waayo biyo yar yara biyo yara ha qurquri oo waxa weeye wax yaroo biyo ha cab baraka ayuu ka helayahay waa fadliga iyo wanaagga ay leedahay xadiid kale nebigu wuxuu ku tilmaamayaa faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahlilkitaab akalatu saxar waxa weeye fasliga inoo dhexeeya wax kala saaraya oo lagu garto siyaamkeenna iyo siyaamka ahlu kitaabka waa suxuurta iyaguma suxuurtaan inagu waa suxuurannaa marka sidaa daraaddeed inaan suxuurta laga tegin oo lagu dadaalo ayaa la rabaa waayo baraka iyo wanaag bay leedahay waxay kaa duwaysaa waxa weeye maaragtay ee, dadkii gaalada ahaa ayaad khilaafaysaa oo aan suxuuranaynin marka ha la suxuurto oo suxuurta ha lagu dadaalo weeye suxuurta marka iyo salaada intee loo dhaxaysiinaya xadiidka anas baa tilmaamaya waxa uu yidhi eh, anas waxa aanu uu ka warinayaa eh, thaabit ayuu ka wariyey waxa uu yidhi nebiga ayaan la suxuurannay nebiga ayaan la suxuurannay waxa uu ka warinayaa eh, zayd ibni thaabit nebiga ayaan la suxuurannay buu yidhi zayd tasaxarnaa maca rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam nebigaan la suxuurannay faqumnaa ila salaa salaaddii baanu u istaagnay humma qaama ila salaa salaaddiiba nebigu u istaagay anas baa wuxuu ku yidhi markaa kam kaana bayna asalaati wasuxuur qaala qadru khamsiina aaya konton aayadood in la akhriyo konton aayadood maanta wax yar weeye qofka yidhaahda waan akhrinayaa toban daqiiqo qofka aad u kala dhigdhiga waxaa laga yaabaa inuu ku akhriyo shan iyo toban daqiiqo labaatan daqiiqaba dheh calaa kulli xaal intaas ayaa loo dhexaysiiyaa ilaa shan iyo toban daqiiqo ilaa meelahaasaa loo dhexaysiiyaa faa'ida xaafid ibni xajar raximah llahu tacaala waxa uu ka digay oo fatxulbaariga marka uu kaga hadlayo suxuurta markuu ka hadlayo waxa uu ka digay dadka qaarkood waxay sameeyaan oo bidac ah oo iyadoon suxuurtii la gaarin ee wakhtigii salaaddii aan la gaarin ay suxuurta joojinayaan oo ay muddo u cayimeen oo ay leeyihiin waa waqtu imsaak salaaddiina weli lama gaarin ama adinkiibay waxay samaynayaan inay inta soo hormariyaan ayay horay u adimayaan si dadku s- u joojiyaan qaarkood masar iyo shumac bay shidayaan waddamada qaarkood shumacaashay deminayaan waxaasoo dhan waa khuraafaad waa ixtiyaad bay yidhaahdeen laakiin waxba kama jiraan nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabadu siday sameeyeen si ka fiican ma jirto markaad suxuuratid wax yar kabacdi sala- sunnayso oo salaada u istaag markaa marka ta'khiiru suxuur waa min sunani alambiyaa oo xadiid baa ku sugnaaday inuu nebigu yidhi saddex arrimood waa sunankii nebiyada laga soo gaaray waa sunan alambiyaa sunan almursaliin maxay yihiin waxa weeye tacjiilu lfitri waa inoo imaan doonaa fidriga oo la dedejiyo oo durba qoraxda markay dhacdo aan dib loo dhigin ee la dedejiyo oo horey laga afuro wa ta'khiiru suxuur suxuurta oo dib loo dhigo iyo wadcu l- eh, yumna cala alyusra xabadka inta la saaro marka la tukanayo gacmaha in bidixda midigta la kor mariyo oo bidixda la hoos mariyo midigtana dusha laga saaro taas ayuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam marka wanaagga iyo fadliga noocaasay leedahay suxuurta waxaa la rabaa in dib loo dhigo oo lagu dhoweeyo salaada ee ma aha in la yidhaahdo horay inta loo suxuurta hameenbarkii inuu yidhahdo qofka hameenbarkii baan suxuuranaya maya suxuurta dib baa loo dhigaa waayo barakada iyo wanaagga ay leedahay baad helaysaa oo fadliga iyo wanaaggaasaad helaysaa marka suxuurta in dib loo dhigo sidii nebigu u dib dhigi jiray ayaa la rabaa laakiin aan waaga lagu baryinoo waxa weeye dee salaada xilligeedii aan la gaarsiin salaaddu hadday gasho salaadii waa joogsanaysaa suxuurtii halkaasaa lagu joojinaya marka insha allahu tabaaraka watacaala labadaa mas'alo ayaynu maanta darsiga ku ekaynaynaa masaladaa ah waqtiga muddada la soomanaanayo waxa laga soomayo iyo oo dhanna dib baynu uga hadli doonaa iyo mufsidaatu siyaam wixii soonka burinaya iyo wixii laga soomayo waa s- waa soo socotaa insha allah tabaaraka watacaala dib baan uga hadlaynaa laakiin hadda waxaynu qaadanaynaa in waktigu uu intaa yahay kabacdina suxuurtuna ay fadliga iyo wanaaggaa leedahay oo fiican tahay in lagu dadaalo wallahu aclam billahi towfiiq